alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii shamaa'ilu nabiy sala allahu aleyh wasalam aynu ku soo jiray waxaynu bilownay baabka ku saabsan khaatamu nabiy sala allahu aleyh wasalam baabu maa jaa'a fii khaatami nubuwa khaatamunubuwa wixii ku yimi ayaynu ku jiray axaadiistii ku timi xadiidka laba iyo labaatanaad qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa maxamed ibnu bashaarin imaamu tirmidi wuxuu yihi waxaa noo warramay maxamed ibnu bashaar qaala xaddasanaa bishr ibnu wadaax maxamed ibnu bashaar wuxuu yihi waxaa noo warramay bishr ibnu wadaax baa noo warramay qaala anba'anaa abu caqiilin addawraqiyu waxaa noo warramay buu yihi abu caqiilin addawraqi can abi nadrata alcawaqiyi yacni abi nadrata alcawaqiyi xaalu ka warinaayo oo ka soo naqlinayo qaala sa'altu abaa saciidin alkhudriya yacni abaa saciid oo markaysa markaa waxaa bani khudre loo nisbeeyey ayaan weydiiyey buu yidhi can khaatami rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam yacni khaatama annubuwa sanadka maxamed ibnu bashaar horeyn u soo marray bishir ibnu wadaax waxa weeye waa nin saduuqa oo markaysa markaa run badan weeye waa bishr ibnu wadaax albasri abulhaysan baa kunyadiisa la odhan jiray asxaabuulkutubi sita waxba uma warin mooyaane tirmidi oo shamaa'ilkan aynu hayno keliya wax ugu wariyey cid kaloo asxaabuulkutubi sita ka midoo wax u warisay ma jirto wuxuu wax ka warinayaa abu caqiilin addawraqi waxaa la yahay bashiir ibnu cuqba la yidhahda magaciisa abu caqiilna caynku waa kor dhigan yahay ismigu waa abu caqiil kunyadu reer basraanu isagu ahaa waana nin siqa ah bukhaari iyo muslimna waxbay u wariyeen sunanka qaar baan wax u warin tirmidi shamaa'ilku ugu wariyey waa yahay ee jaamica waxba uguma warin laakiin bukhaari iyo muslim inay u wariyeen baa ku filan waa nin iqa ah abinadrat alcawaqi nusakha qaar waxaa ku dhacday alcawfi baa ku dhacday waana qalad sida shuraaxda qaarkood ay baraarujinayaan ee alcaawaqiyi weeye bani cawaqa ayaa loo nisbeeyey caynka iyo waawguba waa kor dhigan yihiin kunyaduna waa abinadra ee abinasra ma aha waxaanay yidhaahdaan culammadu yacni waxa weeye marka laga hadlaayo yacni abinadra yacni marka waxa weeye bidaadi weeye oo marka waxa weeye haddii yacni marka waxa weeye saad laga dhigo waxay noqonaysaa yacni khalad bay noqonaysaa wahmi bay noqonaysaa marka abinadrata waxaa la odhan jiray mundir ibnu malik ibnu qica ayaa la odhan jiray saaxibu taqriib alxaafid ibnu xajar ibnu quaca ayuu yidhi ibni quaca ayuu yidhi laakiin kutubtii ka horraysay qaarkood waa khilaafeenoo ibni qica ayay markaa tilmaameen qaafka la hoos dhigaayo ayay markaa tilmaameen da'dana la reebaayo qaarkoodna dabtun bilxuruufi bay markaa tilmaameen sidaas aawadeed baaxisiinta qaarkood waxay sheegeen ibnu xajar baa wahmiye bay yidhaahdeen calaa kulli xaal ninka la yidhahdo mundir ibnu maalik ibnu qica la yidhaahdo alcawaqi reer cabdiqays buu ahaaye cabdina waa la yidhaahdaa reer cabdiqays baa loo nisbaynayaa cawaqaduna waa laf ka mida cabdiqays ka mida weeye wuxuu ahaa nin siqaa buu ahaa asxaabuulkutubi sita waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo isaguna tacliiq ugu wariyey saxiixiis inta kale waxbay u wariyeen bukhaarina tacliiqan ayuu markaa saxiixiisa wax ugu wariyey saas aawadeed sanadkani wuxuu noqonayaa mid saxiixa ayuu noqonayaa sanadkani wuxuu noqonayaa mid xasan uu noqonaya cafwan bishir bin wadaax baa ku jira mid xasan uu noqonaya culamada qaarkoodna waa taxsiiniyeen culamada taxsiinisana waxaa ka mida sheikh albaani ayaa marka ka mida culamada taxsiinisay wuxuu yidhi abinadrat alcawaqi sa'altu aba saciidin alkhudri abu saciid wuxuu ka mid ahaa yani wuxuu ka mid ahaa mugsiriintii saxaabada saxaabadii riwaayada badnayd toddobadii saxaabi buu ka mid ahaa ee axaadiista faraha badan lee kunka ka badan soo werisay toddoba saxaabi qura ayaa kun xadiis in ka badan soo warisay sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatu wabnu cabbaasin kada bnu cumar waxaa lagu kulmiyaa beytka dambe beytka horena waxaa lagu sheegaa intay soo wariyeen inay kun ka badnayd sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu toddoba saxaabada nebiga ka mida calayhi asalaatu wasalaam waradia allahu can asaxaabati ajmaciin ayaa waxay soo wariyeen kun xadiis in ka badan bay soo wariyeen inta kale saxaabadu kun waa ka yaraayeen axaadiisay soo wariyeen toddobadaasi waa kuwama abuu hurayrata saciidun jaabirun anasun shatru beytka waxaa lagu sheegay afar abuu hurayra waa macruuf almacruuf laa yucaraf waana marka akaru almuksiriina riwaayatan muksiriintii kii ugu riwaayada badnaa weeye waa ra'sulmuksiriin sacdun jaabirun anasun sacadka waxaa loo jeeda abu saciidin alkhudri oo waa sacd ibnu maalik ibni sinaan sacd ibnu maalik ibni sinaan abu saciidin alkhudri baa loo jeedaa jaabirkana waxaa loo jeedaa jaabir ibnu cabdillaahi ayaa loo jeeda alansaari anas waa anas ibnu maalik sidiiqatun caaishaa loo jeedaa waa asidiiqatu bintu sidiiq waa tii runsheegidda badnayd wa caaisha radia allahu canha wa ardaaha wa radia allahu can asaxaabati ajmaciin iyo wa bnu cabbaasin cabdullaahi ibnu cabbaas kada bnu cumar ibnu cumarna waa saas sileeg cabdullahi ibnu cumar marka waxa weeye mugsiriintii buu ka mid ahaa abu saciidin alkhudri waxaan weydiiyey buu yidhi abunadra odhanaya abaa saciidin alkhudri baan weydiiyey can khaatami rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam kaatunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam looma jeedo kaatunka farta la gashado waynoo iman doonaa kaatunta farta la gashadaa waynoo iman doonaa ee waxaa loo jeedaa khaatami nubuwa loo jeeda yacnii wuxuu u jeedaa u qastayaa khaatama nubuwati kaatunkii nebinimadaa looga jeedaa ee jidhkiisa ku sugnaa halka yani markaa garbihiisa dhexdooda ku sugnaa yacni khaatama nubuwa fa qaala wuxuu yidhi abu saciidin alkhudri baa odhanaya kaana fii dahrihi badcatun naashiza waxaa ku sugnaa dhabarkiisa badcatun cad yar baa ku sugnaa bidca iyo badca labadaba waa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa qitcatu laxmin badcatun cad yar baa ku sugnaa in yar oo hiliba oo naashizatun soo taagan baa ku sugnay marka khaatamu nubuuhu inuu ahaa cadkaa yar ee soo taagan inuu ahaa ayaa xadiisku ku tusinaya xadiiskana sheekh albaani waa taxsiiniyey oo wuxuu yidhi waa xasan waa yahay shuruuxda qaarkood waxaa ku dhacday sida sharaxa nawowiga saxiix muslim uu sharxayo inuu yidhi bukhaari waxaa ku sugan inuu khaatamu nubuuhu badca naashiza ahaa taasina wahmi weeyo sheikhu waa ismoodsiiyey tirmidi baa la gaar noqdee labada saxiix midnaba kuma sugna badcatu naajisa kuma sugna labada midnaba kuma sugna siday shuraaxda qaarkood oo kutubaha kale ee sunnada sharxaya qaarkood siday ku baraarujiyeen saxiixa markii waxaan yacni bukhaari markii la baadhay lafteedana kuma sugnaoo lafdigaasi kuma soo aroorin laakiin shuraaxda qaarkood baa waxay keeneen khaatamunubuwaha markay ka hadlayeen waxyaalaha ku tacalluqa alfaadda hariibkee ku timi baa shuraaxda qaarkood ay sharaxa ku fasireen badcata naajisa ay ku fasireen bukhaarina kitaabkiisa attaariikh la yidhaahdo waa ku keenay xadiiskan abi saciid oo badcata naajisa ah laakiin saxiixa kuma keenin sidaas aawadeed yacni markaa taasi waxa weeye waa waham ama waa khalad yacni ka dhacday ciddii sidaa tilmaantay ka dhacday labada saxiix midna kuma sugna yacni markaa tani waa sifo kale uu leeyahay marka waxa weeye khaatamunubuwuhu oo inuu cad yar oo soo taagan yahay yacni marka ayuu xadiiskanna caddaynayaa axaadiistii horena khuddatan xamraa iyo waxaynu ku soo aragnay ee shacaraat mujtamicaatna tawjiiheeda waa sheegno in laga tilmaamayo daatu shacaraatin mujtamicaat oo waxa weeye marka cadka yar baa tima yar u saaxiiba marka waa min baabi xadfi lmudaaf mudaafkii baa la xadfay wamaa yali lmudaafa ya'tii khalafa canhu fi lciraabi ida maa xudifa noocaas markaa weeye xadiiska saddexiyo labaatanaad qaala imaamu tirmidiyu raximah ullah xaddasanaa axmed bnu lmiqdaam abulashcasi alcijliyu albasriyu qaala xaddasanaa xamaad bnu zaydin can caasimin alaxwal can cabdillaahi bni sarjis qaala ataytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wa huwa fii unaasin min asxaabihi fadurtu haakada min khalfih ila akhir alxadiis axmed ibnu miqdaam abulashcas waa nin saduuq ah oo run badan asxaabuulkutubi sita wax umay wada werin laakiin labada saxiix wax u weriyey bukhaari muslim waxba uma werin sunankana tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajah baa waxu weriyey xamaad ibnu zayd waa xamaad ibnu zayd ibnu dirham weeye waa nin siqa ah oo xuja ah oo faqiih ah asxaabuulkutubi sitana waxbay weriyeen waxau ahaa imaam min a'immadii sunnada ka mida imaam a'immadii sunnada ka mida ayuu ahaa waatay culamada qaarkood yidhaahdeen ayuha taalibu cilman iiti xamaada bna zaydi fatlub ilcilma bixilmin suma qayidhu biqaydi laa ka sawrin wa ka jahmin wa ka camri bni cubaydi saddex bayt ayay ku tilmaamayaan culammadu in aad looga faa'iidaysto xamaad ibnu zayd aan mubtadicada waxba loo doonan ayay markaa tiriyeen markaase waxay yidhahdeen ayuha taalibu cilman ardaygaaga cilmiga doonayow iiti xamaada bna zaydi xamaado ina zayda u tag fadrub ilcilma bixilmin cilmiga waxaad ku doontaa dulqaad ku doon yacnii barashada cilmiga la baranayo dee wuxuu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay waxaa laga yaabaa in waxa weeye qadhaadh qofku uu ku barto cilmiga ayaa suuragal ah marka cilmiga in loo sabro oo loo dulqaato oo loo sabro oo loo adkaysto ayaa markaa loo baahan yahay waxaana dhici karta wakhtiyada qaarkood xilmiga waxaa mawdican loo sheegay rubbama inuu shiikhu kuba adkaado ardayga oo dee wakhtiyada qaarkood qofku waxa weeye xaalado kala duwan buu maraya mar buu cadhoonaya mar buu raalli yahay marka rubbama marka waxa weye ama hadal adag inuu ku yidhaahdo ya wakhtiyada qaarkoodna mashaayikhdu wakhti ay samayn jireen inay dee marka waxa weeye fii bacdi alaxyaan inay markaa kuba adkaadaan qisa aan idiin sheego imaam maalik ayaa waxaa u tegey dalabo cilmi ka doonaysa oo inuu xadiis ay ka qaataan bay rabaan markaasaa wuxuu markaana diyaar ma ahayn inuu xadiis markaa weriyo markaasay xoogaa ixraajiyeen oo markaa waxa weeye ka dul tegi waayeen markaasuu dhingadda u qaato dhingadduu la gala wac wac wac wac way iska qosleen waxay dhahen ku cafin mayno haddaanad axaadiista noo sheegin haddii kale ku cafin mayno may cadhoon waa dul qaateen markaasuu u fadhiistay axaadiistii buu u weriyey ilaa cafinta waa doonayaa waa imaam maalik markuu axaadiistii u weriyey oo markaysa markaa shan iyo toban xadiis bay ahayd talo intuu u weriyey ayuu maxaa rabtaan hadda waxay yidhahaan sidii darba wa sidii taxdiisa garaacana kordhi yaa axaadiistana kordhi yacani dib noo garaac haddana axaadiista noo sheeg waa sida markaa cilmiga ay ugu sabrayeen oo ugu dulqaadanayeen yaa man lam yasbir calaa dulli tacallumi tajaraca dulla aljahli tuula cumrihi waxaa la yidhi kaan markaa dulliga waxbarashada aan u sabrinoo u adkaysan dulliga waxbarashadu ay leedahay ee cilmi barashadu dulliga jahligu cimrigiisoo dhan uu qurquriyaa saasaa la yidhi fatlub ilcilma bixilmin cilmiga dulqaad ku raadi iyo sabir yaa summa qayidhu biqaydii dabeedna qor ha iska dhegaysanoo ha iska soo fadhiyin daalibku waa inuu sitaa qalin iyo buug haddaanu waxba qorayn ee dee uu markaa iska daawanayo uun cidda cilmiga sheegaysaa dee wacdi ahaan buu isaga dhegaysanayaayo waxbarasho uma jeedo waa lilwacdi buu isaga dhegaysanaya tacallumku wuxuu u baahan yahay in la qoro u baahan yahay summa qayidhu biqayd markaasuu wuxuu tilmaamayaa xamaad ibnu zayd inaanu la mid ahayn mubtadicadii inaanu la mid ahayn laa ka sawrin wa ka jahmin wa ka camri bni cubaydi sawr lama mid aha oo laba bidca lagu ganay jahmi lama mid aha oo bidcadii weyneed ee bidcatuljahmiya yacni faafiyey camri bnu cubayd lama mid aha oo bidcadii muctasilada isaguna markaa waxaa faafiyey yacni kuwaa lama mid aha ee waa caalim sunniyah ee cilmiga ka qaado caasim alaxwal alaxwal waa kii markaa indhuhu ay isku jeedeen ama ay kala jeedeen alaxwalkaasaa la yidhahdaa soomaalida qaarkood waxay yidhaahdaan markay axwalka sheegayaan kuu jeeda kaa jeedi kuu jeede kaa jeedi inuu ku eegayo ma moodid adaanu ku eegaya ya marka caasim wuxuu ahaa caasim ibnu sulaymaan buu ahaa abu cabdiraxmaan albasri asxaabu alkutubi sittana waxbay u weriyeen waana nin iqa ah iqa weeye cabdullaahi ibnu sarjis waa saxaabigii weeye marka xadiiska sanadkiisu waxa weeye waa waa saxiix weliba muslimna waa soo saaray oo saxiixiisa ayuu ku soo saaray cabdullaahi ibnu sarjis waxa uu yidhi ataytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam wa huwa fii unaasin min asxaabih wuxuu yidhi waxaan u imi oo u tegey rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wa huwa fii unaasin isagoo dad ku dhex jira min asxaabihi asxaabtiisa ka mida fadurtu haakada min khalfi fadurtu waa wareegay haakadaa saasoo kalean u wareegay min khalfii xaggiisa dambe dhabarkan uga wareegay cabdullahi bnu sarjis baa odhanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu u yimi ayuu xagga dhabarka nebiga uga wareegay calayhi salaatu wasalaam fa carafa aladii uriidu wuxuu gartay nebigu calayhi salaatu wasalaam kaan doonaya ayuu gartay fa alqa ridaa'a go'ya ayuu ka tuuray can dahrihi dhabarkiisa wuxuu markaa nebigu gartay calayhi salaatu wasalaam inuu ninkani doonayo khaatamu nubuwa inuu arko kaatunkii nebinimada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dhabarkiisa ku sugnaa garbaha dhexdooda oo xagga bidix u badan inuu kaa doonayo inuu eego ayuu gartay markaasuu markaa marada uga qaaday go'i saaraa buu ka qaaday si ugu banneeyo u arko fa ra'aytu mawdica alkhaatami calaa katifayh wuxuu yidhi cabdullahi ibnu sarjis saxaabiga la yidhaahdaa fa ra'aytu waxaan arkay mawdica alkhaatami kaatunka meeshiisa ayaan arkay calaa katifayhi labadiisa garab dhexdooda xaaluu khaatamka ku sugan yahy ama waxaan ku arkay calaa katifayhi labadiisa garab korkoodaan ku arkay misla aljumci xaaluu kaatunku la mid yahay misla aljumci tantoomoo kale uu la mid yahay tantoomoo kale uu la mid yahay gacanta marka saa la ysugu keeno mislu jamci alasaabic xawlaha khiilaan agteeda waxaa ku sugnayd barabara ayaa ku sugnayd waa barabaro madow xiga ayaa ku sugnayd yacni marka khaal waxaa la yidhaahdaa barta ayaa la yidhahdaa khiilaanna waa lagu jamciyaa khaal macaani badan baa loo isticmaalaa marka hadda mawdican waxaa looga jeedaa barabarihii baa looga jeedaa khaal ilaa toban macne ayay u timaadaa ama koob iyo toban macne xawlaha khiilaan agteeda waxaa ku sugnaa barabara markaa waxaa madow xiga ayaa ku sugnayd ka'annahaa sa'aliil waxaad mooddaa in markaa burooyin yaryar oo kale ay shabbahaysaad mooddaa baraha yaryari burooyin ma aha laakiin burooyinka waa shabbahayaan su'luul baa markaa mufrad ku yahay sa'aaliil baana lagu jamciyaa waa ka cusfuur casaafiir ka'annahaa sa'aaliil waxaad mooddaa barabarahaasi inay markaa burooyin oo kale yihiin farajactu waan soo noqday buu yidhi xataa istaqbaltuhu ilaa an nabiga calayhi salaatu wasalaam aan soo qaabilay oo xagga hore aan kaga imi xataadu waxay noqonaysaa ghaaya in laga tilmaamayo xataada macaani badan baa loo isticmaalaa oo mar bay ibtidaa'iye tahay mar bay ghaayo tahay mar bay markaa tahay tii waxa weeye yacni looga jeeday ghaayada mar bay caatifo tahay mar bay caatifo tahay waxaa laga sheegaa farraa inuu yidhi amuutu wa fii nafsii min xataa shay waxaan dhimanayaa waa imaam a'immadii naxwaha ka mid a iyadoo naftayda xataa wax kaga jiro waana xataa ka bogsan ayaan geeriyoonayaa buuri liannahaa tansibu wa tarfacu wa tajur sababtuna waxay tahay mar bay nasbisaa mar bay jartaa mar bay waxaweye wax rafcisaa yacni waxa weeyaan kuufiyiintu dee waxay qabaan iyadu inay naasibo tahay ee aan markaa mudmaro oo ka dambaysa aynay wax nasbinayn khilaafan lilbasriyiin calaa haadaaba ku socdaa markaasuu yihi mar bay wax nasbisaa mar bay wax jartaa mar bay waxa weeye wax rafcisaa yacni waxaa loo jeedaa isimka ka dambeeyaa la rafciyaa iyadu yayna rafcinbe tajawuzan buu leeyahy way rafcinaysa mubtadaa lagu rafcinaya markay ibtidaa'iyata isim ka dambeeya waa yahay farajactu waan noqday xataa istaqbaltuhu ilaa aan soo qaabilay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xagga hore uga soo wareegay fa qultu waxaan idhi ghafara allaahu laka yaa rasuula allah ghafara allaahu alla ha dhaafo laka adiga ha kuu dhaafo yacnii wixii dembiya ha kaa dhaafo yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow hadalkaa wuxuu yidhi yacnii ixsaanka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo samafalka uu u sameeyey cabdullahi ibnu sarjis oo marka waxa weeye uu tusay yacni marka dhabarkiisii marada uga qaaday si uu khaatamu nubuwa u arko taas ayuu marka ugu ducaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah taasuu ku camalfalaya kii wanaag idin gala u abaalguda haddaa weydaan waxaa ugu abaalguddaan u duceeya fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walak adigana ilaahay kuu dambi dhaafo yacni ma soo celin ficilkii oo ma odhan ghafara allaahu lak allah ha ku dembi dhaafo saas ma odhan laakiin waaw buu geliyey walaka ayuu yidhi marka waxay noqonaysaa inay markaa caatifo tahay oo ta kale lagu cadfaayo ay waghafara laka ayaa macnuhu markaa u dhacay halkaas waxaa laga qaadanayaa salaamta marka qof la salaamo assalaamu calaykum hadduu yidhaahdo wacalaykum keliya hadduu yidhaahdo inay kifaayo tahay oo waawgan la geliyey ayaa markaa yacni cadfinaya oo caatifa ah sidaas aawadeed waxay noqonaysaa adigana korkaaga salaamtu ha ahaato ayaa macnuhu dhacay marka ixsaankii uu markaa sameeyey oo ahaa ducada marka uu nebiga u duceeyey calayhi salaatu wasalaam ayuu nebiguna ka celinayaa oo walaka uu yidhi marka waxay noqonaysaa min baabi muqaabalati alixsaani bilixsaan wanaaggii oo wanaag la qaabilsiinayo ayay noqonaysaa sida allah uu yidhi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha saasay noqonaysa marka haddaba ma tii oo kale u celiyey mise mid ka wanaagsan buu hadda markaa waxa weye ugu duceeyey maya waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen daahiran ha ahaato mid la mida walaka laakiin waxay tahay mid ka wanaagsan sababtuna waxa weeye ducada nebigu calayhi salaatu wasalaam cid ummaddiisa ka mida uu duceeyaa waa ka wanaag badan tahay ducada cid afraadda ummadda ka midi ay nebiga u ducayso waayo ducada nebiga ayaa qaalisan ducada nebiga ayaa muhiimsan sidaas aawadeed waxay noqonaysaa inay tahay marka waxa weye axsan min ducaa'ihi waayo waa duca nebi laakiin ducada cabdullahi ibnu sarjis ku duceeyey duca nebi ma aha qof ummadda ummatu muxamed ka midi waa duca uu nebiga u duceeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa ka muhiimsan oo ka wanaag badan ducada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu duceeyey walow haba la lafdi ahaatee fa qaala alqawmu qowmkii meesha joogay baa yidhi uu xadiiska u sheegaayey cabdullahi ibnu sarjis waa qowmkii ka qaadanaya xadiiskan ee u warinayey istakfara laka rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam nusakha qaar waxay qorayaan astakfara laka rasuulullahi sala allahu aleyh wasalam waxayna noqonaysaa su'aal bay noqonaysaa inkastoo shuraaxda qaarkood ay odhanayaan hamsadu waa wasli ay odhanayaan calaa haadana waxay noqonaysaa hamsatul istifhaamku way qadaran tahay kollayba istifhaam baa looga jeeda hadalkan su'aal baa looga jeeda ama hamsatul istifhaamka ha la sheego oo madkuura ha ahaato sida nuskhada qoraysaa astakfara laka rasuulullahi sala allahu aley wasalam ama maxduufa ha ahaato muqadara ha ahaato ee kollayba hamsadu meesha way ku jirtaa imaa madkuuratan wa imaa muqadara istakfara laka rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay miyuu ilaahay dembidhaaf kaaga beriyey ay astakfara laka rasuulullah hamsada istifaamkana haddii marka waxaa la keeno yacni waxa weeye hamsada kale lama akhrinayo way dhacays bal lama qoro lama qoro waxaa lagu kaaftoomaa hamsada markaa istifaamka ayaa lagu kaaftoomaya haddii ay ficil gasho fa qaala nacam markay ku yidhaahdeen rasuulku ilaahay dembidhaaf miyuu kaaga beriyey ayuu wuxuu ku yidhi cabdullahi ibnu sarjis qowmkiibuu ku odhanayaa xadiiska ka warinaya uu u sheegaayey nacam haa ilaahay dembidhaaf waa iiga beriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam walakum idinkana waa idinka beriyey cajiib walakum idinkana waa idinka beryay ilaahay dembidhaaf cidduu u sheegayaa waa taabiciin haddana wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagana ilaahay dembidhaaf uga beryey dabeedna wuxuu deliishaday aayadda markaa suuratu muxamed ku sugan suma tala haadihi alaaya intaa dabadeed wuxuu akhriyey cabdullaahi ibnu sarjis saxaabiga akhrinaya haadihi alaayata aayaddan buu akhriyey waastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat waastakfir ilaahay dembidhaaf uga bari lidanbika dembigaaga ilaahay dembidhaaf ka weydiiso walilmu'miniina ragga muuminiintana ilaahay dembidhaaf uga bari waalmu'minaati dumarka mu'minaadkaana ilaahay dembidhaaf uga bari oo iyagana marka waxa u ducee oo ilaahay makfiro u weydii iyo dembidhaaf marka maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam la amray inuu mu'miniinta iyo mu'minaadkaba ilaahay dembidhaaf uga baryo amarka ilaahay u amray kollayba waa fulinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo kama tegayin aayaddana waa ku dhaqmay maadaama ay caynkaa tahay mu'miniintoo dhan buu ilaahay dembidhaaf uga baryey nebigu calayhi salaatu wasalaam ha ahaadaan kuwii wakhtigaa joogay ama ha ahaadaan kuwa iman doona saas yadaaba markaa macnuhu uu u dhacaya xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa oo u keenay khaatamu nubuwa sifadiisa ayuu markaa u keenay oo waxauu tilmaamay cabdullahi ibnu sarjis inuu markaa waxa weeye tantoomoo kale inuu la mid ahaa ma aha inuu xagga weynida kala mid ahaayo sidaa u weynaa laga tilmaami maayo ee waxaa laga tilmaamayaa sida tontoomadu marka waxa weyan ay u kala duwantaha inay isugu wada sinnayn ee waxa weeye markaa meelaha qaarkood laga yaabo inay yacni kala yaro dhaadheer tahay ama wax la mida ayaa markaa laga tilmaamaya saasoo kale inuu shabbahayey oo khuduud u lahaa oo waxa weeye hadduu doono markaa laga yaabo inuu marka kala dhaadheeraa yacni saasoo kale oo tantoomada shabah ku lahaa qaabkeeda weliba marka waxa weeye midabo kala duwanna waa lahaayoo barabaruu lahaa barabaro ayuu lahaa waxaanad moodaysay sidii waxa weeye yacni sidii markaa burooyinka yaryar oo kale maaha buro weyn burooyinka yaryar oo kale inay markaa barabarahaasi shabbahayaan baad moodaysay yacni saasoo kale ayaad markaa moodaysay ka annahaa sa'aaliil marka wuxuu sifeeyey khaatamunubuwa qaabku ahaa ayuu markaa tilmaamay hay-adiisa iyo qaabkiisa ayuu markaa tilmaamay calaa kulli xaal khaatamunubuwuhu saas yadaa buu ahaa waana calaamad nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sugnayd oo lagu garanaayey nebinimada markaa lagu garanayey ayay marka waxaan ahayd waxay culammadu isweydiiyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam miyuu ku dhashay mise mar dambe ayaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam khaatamunubuwaha yacni markaa lagu sameeyey ama markaa waxaa jidhkiisa yacni mid ku sugan laga yeelay yacni culammadu aqwaal bay kolley ka leeyihiin laakiin daliil cadoo kala caddaynaya ma hayno marka saas aawadeed in sideeda ay u dayno ayaa marka waxaa ka fiican oo aynaan tafaasiisha waxba aynaan gelin waayahay baabka saddexaad baynu gelaynaa insha allahu tacaala oo ka mida abwaabta shamaa'ilu nabiy sala allahu aleyh wasalam waa baabu maa ja'a fii shacri rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam shacri iyo shacari labada waa la yidhahdaa caynka la kordhigo ama caynka la reebo waa sida nahri iyo nahar oo kale shacri iyo shacar caynkaasoo kale ayay ka dhiganta ay baabu bayaani maa kii caddaynta la caddaynaayo u baab yahay jaa'a ku yimi fii shacri rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam timaha rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku soo aroorey ku yimi caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay xadiiska afar iyo labaatanaad qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa caliy bnu xujirin qaala anba'anaa ismaaciil bnu ibraahiima can xumaydin can anas bni malikin qaala kaana shacru rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ila nisfi udunay cali bnu xujirin horeyn usoo aragnay ismaaciil ibnu ibraahim waa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam wuxuu caan ku ahaa ibnu culaya culayana waxaa loo nisbaynayaa yacni isaga ayeeyadii baa loo nisbaynayaa oo markaa culaye la odhan jiray laakiin wuu dhibsan jiray baa la yidhi saas aawadeed imaam imaamu shaafici saas aawadeed imaamu shaafici ma odhan jirin ibnu culaya wuxuu odhan jiray markuu sheegaayo kia la yidhaahdo ama loogu lagu sheego ibnu culaya lagu sheego si aan loo garan waayin buu saa odhan jiray laakiin isagu si jasmiya uma odhan jirin saasaa la sheegaa waxau ahaa nin imaama oo siqo oo xaafida ayuu ahaa asxaabuulkutubi sittana waxbay wariyeen inaanu dhalay baa markaa xoogaa fasahaaday oo bidcoole noqday oo wakhtiyada qaarkood laga yaaba ibnu culaye in lagu yidhaahdo ibraahim ibnu ismaaciil baa la odhan jiray waa inaanu dhalay markaa shiikhan sunnigee weyni u dhalay oo quluubta dee ilaahay baa haya waxaa dhici karta laba isdhalay midna inuu sunni noqdo midna inuu bidcoole noqdo muctasiladii iyo qoladaasu la xidhiidhay oo markaysaa inankaasi wuxuu noqday mid waxaweeye sunnadii ka taga oo bidcoolayaashii lumay yacni markaa raaca ayuu noqday marka haddii waxa weeye la yidhaahdo bidcoolihii ibnu culaye ha u qaadan shiikha shiikhan imaamka ah ha u qaadanin waa inaanu dhalay oo fasahaaday weeye xumayd waynu soo marray waa xumaydun tawiil weeye xumaydun tawiil weeye anasna waa saxaabigii marka muksiriinta ka mid ahaa marka xadiiska sanadkiisu waa saxiix muslimna saxiixa waa ku soo wariyey qaala wuxuu yidhi kaana shacru rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa timihii rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxay ahaayeen ilaa nisfi udunayh dhegihiisa kala barhkooday ahaadeen oo dhegta kala barhkeeda ayaa timuhu soo gaarhsanayeen dheg walba kala barhkeeda ayay soo gaarhsiisnaayeen waa yahay ansaafi udunayhina waa inoo iman doontaa marka waxaa weeye marna labada dhegood ee nebiga calayhi salaatu wasalaam marna nisfi oo mufrada loo idaafaynayaa marna ansaaf oo jamaca ayaa loo idaafaynayaa taasna waxba qariib ma aha waxay markaa karaahiyaystaan culammadu laba marka waxa weeye musanne in laysu idaafeeyo ayay karaahiyaystaan ilaa nisfay udunayhi in la yidhaahdo si qalbaa ku sugan baa la yidhi labada kala badha ee markaa labadiisa dhegood nisfay udunayhi ila dheg weliba kala badh bay leedahay soo ma marka waxa weeye labadii dhegood marka dheg weliba kala badh ay leedahay dee waxay noqonaysaa laba kala badh iyo laba dhegood marka haddii laba laba loo idaafeeyo siqal baa ku sugnaanaya saas aawadeed sida khaalibka ah laba laba looma idaafeeyo ee laba mid baa la sameeyaa ama waa la jamciyaa deedna jamaca loo idaafeeyaa ama waa la ifraadiyaa mufradkaa loo idaafeeyaa marka ka inoo iman doono ilaa ansaafi udunayhi waa la jamciyo nisfi baa ansaaf lagu jamciyey jamcu tagsiir dabeedna markaasaa loo idaafeeyey udunaynkii loo idaafeeyey marna waa la ifraadinayaa inta mufrad laga dhigay ayaa ilaa nisfi udunayhi waxaa loo jeedaa mid walba kala barhkeeda ayaa laga tilmaamaya muraadka looga jeeda waa sidaas marka labada riwaayo waa isku macne waa isku macne weeye waata qur'aankaba ay ku timi allah inuu yidhi faqad saqad quluubukumaa yacni inta la jamciyey ayaa markaa loo idaafeeyey yacni qof kastaaba wuxuu leeyahay qalbi qura ayuu leeyahay marka labadii dumaree la sheegayee zawjaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ahaa qalbaakumaa lama odhan ila mid waliba qalbi keliyay leedahay ya qalbigii baa la jamciyo quluub baa laga dhigay markaasaa isagoo yacni qalbi la jamciyo quluub laga dhigay ayaa loo idaafeeyey labadoodii loo idaafeeyey marka waxaa la karaahiyaystaa yacni markaa laba tasniyo inay kulmaan baa la karaahiyaystaa ee waxaa la sameeyaa ama ka horaa la jamciyaa oo dabeedna markaasaa musanihii loo idaafeeyaa ama waxa weeye ka horaa la ifraadiyaa markaasaa dabeedna musanihii loo idaafeeyaa sida fasiixi saasiyada weeye labadaas yood ayaa markaysa markaa badan marka xadiiskan iyo xadiiska kale midba sibuu ku imanaya waa yahay bal axaadiista kalena aan aragno xadiiska shan iyo labaatanaad qaala alimaamu tirmidiyu xaddasanaa hannaadu bnu sariy qaala xaddasanaa cabduraxmaan ibnu abizinaad can hishaam ibni curwata can abiihi can caa'ishata qaalat kuntu aghtasilu ana wa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam min inaa'in waaxid hannaad ibnu sari horeynu u soo aragnay waa ninkii siqada ahaa aynu soo aragnay weeye cabdiraxmaan ibni abizinaad waxa weeye waa cabdiraxmaan ibni abizinaad abizinaadna waxaa la odhan jiray cabdullahi ibnu dakwaan baa la odhan jiray ayaa la odhan jiray waa nin saduuqah oo run badan ayuu ahaa laakiin xifdigiisu waagii dambe uu baqhdaad yimi taghayur baa noocan maa ku dhacay qadar taghayura ayaa ku dhacay wuxuu ahaa nin saduuqa oo markaysa markaa run badan faqiihna waa ahaa waana fatwoon jiray asxaabu sunan baa wax u weriyey bukhaari iyo muslim waxay ugu weriyeen midna muqadimada saxiixiisa waa muslime bukhaarina tacliiq buu ugu weriyey marka sidaas aawadeed hadalka odhanaayo baajuurigu odhanayo kharaja lahu sitta lixdaa u soo saaray laysa bijayid yacni markaa saas markaa sax ma aha ama ma fiicna waxa weeye waayo sittadaa u soo warisay oo u soo saartay marka la yidhaahdo waa marka bukhaarina musnadnimo uugu soo wariye tacliiq markuu ugu wariyo yacni marka waxa yani saa lama yidhaahdo wakadalik muslimna uu ugu wariyo sulbu saxiix aan muqadimada ugu warin marka labada mid walba yacni sulbu saxiixa isagoo musnada uma warin saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar wuxuu u ramsinayaa khat iyo muq iyo afarta asxaabu sunan oo afar uu qoraayo xoogaa kollay markaa xifdigiisa waxbaa ku yara jiray saas aawadeed baa markaa culammada qaarkood xifdigiisa uga hadleen laakiin wuxuu ku jamciyey maadaama a'immada qaarna ay tawsiiqiyeen qaarna ay yidhaahdeen nooci diraabaa xadiiskiisa ku jiray ama manaakiir ayuu markaa lahaa aan badnayn yacni saduuq buu ku jamciyey oo wakhtiyada qaarkood wuxuu sameeyaa xaafid ibnu xajar ijtihaadkiisa inuu markaysa markaa aqwaasha isu minguuriyo oo waxaweeye midba wax ka qaato oo waxaweeye marka haddii wax laga yaro sheego xifdigiisa oo aynay aad u badnayn waxa laga sheegay ama dacfiga lagu tilmaamay aanu weynayn a'immada qaarna ay tawsiiqiyeen inuu markaysaga meel ku jamciyo dhexdhexaada uu ku kulmiyo waa siduu marka u leeyahay markaa saduuqu leeyahy hishaam ibnu curwa waa hishaam ibnu curwata ibnu zubayr weeye waa nin imaama oo xujaa weeye asxaabu kutubi sittana waxbay wariyeen waxaanuu ka mid ahaa culammadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa curwat ibnu zubayr waa aabbihii marka waxa weeye wuxuu ahaa nin imaama oo siqa oo faqiiha waxaanuu ahaa axad alfuqahaai sabca fuqahadii toddobada ahayd ee casrigii taabiciinta joogtay ayuu ka mid ahaa isagu hishaam wuxuu noqonayaa sikaartii buu ka mid noqonaya laakiin curwa wuxuu ka mid yahay a'immadii taabiciinta ayuu ka mid ahaa waana axad alfuqahaai sabca weeye waatay yacni toddoba yacni faqiih oo taabiciintii ka mid ah oo wakhtigii taabiciinta madiine joogay baa jiray oo fatwoon jiray oo dabeedna ku caanbaxay alfuqahaau sabca fuqahadii toddobada ahayd toddobadaasuu ka mid ahaa alaa kullu man lam yaqtadii bia'immatin faqismatuhu diiza can alxaqi khaarija fakhudhum cubaydullaahi curwatu qaasimun saciidun abubakrin sulaymaanu khaarija yacni cubaydullaah waa ibnu cabdillaahi ibnu cutba weeye curwana waa curwa ibnu curwatana waa curwat ibnu mascuud qaasim ibnu maxamed saciid waa saciid ibnu musayib abubakar iyo sulaymaan ibnu yasaar iyo khaarija waa toddobadaa weeye marka curwat ibnu zubayr waa imaam faqiiha weeye oo a'immadii ka mida oo siqa ah asxaabu alkutubi sittana waxbay wariyeen marka xadiiskani waa xadiis saxiixa weeye xadiis saxiixa weeye shatriga hore bukhaari iyo muslim baaba soo wariyey laakiin qadarka dambe wa kaana lahu shacarun fawqa aljummati wa duuna alwafra labada saxiix kuma sugna ha yeeshee tirmidi baa ku soo wariyey jaamiciisa waanu saxiixiyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo imaam axmed iyo waa soo wariyeen culamada qaarna way saxiixiyeen culamada saxiixisayna albani ayaa ka mid a xadiisku wuxuu sheegayaa can caa'ishata qaalat caaisha waxay tidhi kuntu akhtasilu ana wa rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa ku sugan riwaayat libni can abiih yacnii inaan aabbihii wax ka warinaya waxaa kaloo ku sugan riwaayatu taabiciin can taabiciyin hishaam ibnu curwa oo min sikhaari taabiciin ah yacni marka ayaa wax ka warinaya aabbihii oo isaguna markaa taabiciintii ka mid ahaa ayuu wax ka warinaya dabaqadii dhexe ee markaa taabiciinta ka mid ahaa qaalat waxay tidhi caaisha radia allaahu canha kuntu waxaan ahaan jiray akhtasilu mid maydhata ayaan ahaan jiray ana aniga ayaa maydhan jiray wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna waa maydhan jiray wa yakhtasilu rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayna waa maydhan jiray labadayaduba min inaa'in waaxidin weel keliya ayaannu ka maydhan jiray oo biyaha aannu ka dardarsanaynay yacnii weel markaa af bannaan ayaa biyihii lagu soo shubayaa dabeedna marka waxa weeye marba qof baa darsanaya oo intuu darsado biyihii isku shubaya qofka kalena waa darsanaya dabeedna waa isku shubaya markaasaan wakhtiyada qaarkood waxaan odhan jiray dacli dacli intaa ii daayo iga tag intaa iga tag yacni saasoo kale ayaa midkaayaba ka kale ay dhici jirtay inaan markaa ku idhaahdo inaan isku nidhaahno ama aan ku idhaahdo wa kaana lahu shacarun fawqa aljummati wa duuna alwafra wa kaana lahu waxaa u sugnaaday rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam shacarun tima ayaa u sugnaaday timahaasoo fawqa aljummati timaha badan ee jummada ah ee garbaha gaadhaya ka korreeya xagga maxal ahaan yacni uga korreeyo aan soo gaadhsiisnayn wa duuna alwafrati wafradana ka hooseeya oo wafrada yacni markaa hoos uga hooseeya bimacnaa limma noqonaya waa innagii nidhi yacni markaa timuhu markay baxaan saddex marta way maraan wafrah iyo limma iyo jumma waxaa lagu kulmiyaa baynu nidhi walaja siday u kala horreeyaan bay u kala yar yihiin siday u kala dambeeyaan bay u kala badan yihiin yaa wafrada ugu yar waa markay soo gaadhsiisan yihiin yacni markaa dhegaha soo gaadhsiisan yihiin ama shaxmatul udunka soo gaadhsiisan yihiin waxaa la yidhaha wafra markay hoos uga degayaan laakiin garbaha inay gaadhinna waa limma markay garbaha gaadhaan oo garbaha ku dhacayaan oo garaacayaanna waxaa la odhanayaa waa jumma ayaa la odhanaya wa kaana lahu waxaa u sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam shacarun timaa u sugnaaday caynka waad reebi kartaa waanaad kordhigi kartaa timahaasoo fawqa aljummati jummada ka korreeya xagga maxal ahaan bay uga korreeyaan baa laga tilmaamaya wa duuna alwafrati wafradana ka hooseeya oo bimacnaa hoos uga daadegay waxaa soo arooray riwaayada abi daawuudka sidan si ka duwan oo waxay ugu timi fawqa alwafrati wa duuna aljamma riwaayada abi daawuudka saasaa ku timi wafraday ka korreeyeen timuhu wa duuna aljammati jummada wa duuna aljummati fawqa alwafrati wa duuna aljummati jummadana waa ka sokeeyeen marka labada riwaayo way isira khilaafsan yihiin laakiin culammadu waxay ku kulmiyeen in laga tilmaamayo marna waxaa loo jeedaa biictibaari almaxal ayay u dhacaysaa meesha timaha marna waxay u dhacaysaa biictibaari alkasrati waalqila ayay u dhacaysa marka la yidhi waxaa weeye fawqa aljummati jummaday ka korreeyeen oo duunkeeda ahaayeen waxaa looga tilmaamayaa jummada may gaadhsiisnayn ee way ka sokeeyeen bimacnaa garbaha may gaadhayne way ka sokeeyeen xagga maxal ahaan yaa oo halka limaday joogeen jummo may gaadhin meesha jummadu gaadho may gaadhine meeshay ka sokeeyeen meeshay jummadu gaadho oo garbaha ah way ka sokeeyeen wa duuna alwafrati wafradana way ka hooseeyeen xagga maxal ahaan bay uga hooseeyeen oo meesha lummadii bay gaadheenoo way ka daadegeen wafradii ila wafradu waa markay gaadhaan markaa dhegaha ay gaadhaan ama shaxmatul udunka ay gaadhaan hoos bay uga daadegeen baa laga tilmaamaya marka waxaa laga tilmaamaya xagga maxalkaa duune iyo fawqa ay u dhacaysaa meesha wafradii iyo yacni markaa jummada in laga tilmaamayo marna waxa weeye meeshaa way ka korreeyeen oo may gaadhsiisnayn marna meesha wafrada way ka hooseeyeen oo hoos bay uga daadegeen bimacnaa limaday noqdeen ila limadu waa dhexdhexaad oo markaysaga shaxmatul udunka hoos bay uga degeen laakiin markaa garbaha may gaadhin marka waxaa loo jeedaa xagga maxalkaa laga eegayaa maxalkii wafrada iyo maxalkii jummada riwaayada abi daawuudka siday ugu timi fawqa alwafrati wa duuna aljumma taana waxaa laga tilmaamayaa xagga badnaanshaha fawqa alwafrati wafrada way ka badnaayeen way ka korreeyeen waxaa loo jeedaa xagga kasra ahaan bay uga uga badnaayeen wafrada wafre hadday xagga markaa farabadnida timada uga timaha uga badnaayeen waxay noqonaysaa limmay gaadhsiisnaayeen limaduna waa kuwii ka daadegay shaxmatul udunka hoos uga daadegay haddamaarta wa duuna aljummati jummadana timaha jummada noqdayna way ka yaraayeenoo waa ka sokeeyeen marka waxay noqonaysaa iyaduna waxay yacni ya'uulu yacni limmay ahaayeen martabatu limma ayay ahaayeen halkaa ma la fahmay mise tad danba xoogaa yara ishkaal yeelatay mafhuum aw fii ishkaal haya cabdiraxmaan maxaa la odhanaya haa waa garta ha waa garta marka leeyahay fowqa aljumma jummada maxalkeedu waa maxay waa garbaha inay gaadhaan soo maaha oo garbaha ku dhacaan marka garbihii waxa weye way ka korreeyaan oo meel ka sokaysay markaa waxbay marayaan fawqaha duuna alwafra wafradiina hoos bay uga hooseeyaan marka waa limma meel dhexay joogaan marka sida kale la yidhaahdo oo la yidhaahdo fawqa alwafra wafrada way ka korreeyeen xagga badnaanshahay wafrada uga korreeyeen xagga badnaanshaha timuhu badan yihiin biictibaari alkasra laga eegayaa fawqa alwafra timaha wafrada ah waa timaha shaxmatuludunka soo gaadhay way ka korreeyeen bimacnaa way ka badnaayeen hadday ka badnaayeenna waxay noqonaysaa limaday soo gaadheenoo way ka yara daadegeen laakiin garbihii may gaadhin wa duuna aljumma jummadiina way ka sokeeyeen marka labaduba waxa macnuhu u dhacayaa un waxay ahaayeen limmay ahaayeen duuna daawadaa labadaa dhexdooday ahaayeen bayna bayn bayna alwafrati waaljumay ahaayeen baa markaa macnuhu u dhacaya labada macnoba waxay u dhexeeyeen wafradii iyo jummadii bay u dhexeeyeen xadiiskani wuxuu sheegayaa laba arrin buu sheegayaa arrinka koowaad wuxuu ku saabsan yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo caaisha inay weel keliya oo biyo ku jiraan inay biyaha ka wada maydhanayeen mar keliyana ay wada maydhanayeenoo mid waliba mar derdersanayey yacni markaa saasaa markaa laga tilmaamaya fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan waa in niyatulikhtilaaf iyo wax la mida markaysaa la niyoodaa haddii kale biyaha mustacmal noqonaya iyo ashyaada noocaasa ayay markaa yidhaahdaan calaa kulli xaal nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo zawjadiisa caaisha biyahaasay ka wada maydhanayeen biyahaasina waxay ahaayeen daahir mudahiray ahaayeen wax mustacmala may noqon qaaraan wax daahirina may noqon yacni waxay ahaayeen qaaray markaa labadooduba janaabo kaga wada maydhanayaan ayay markaa ahaayeen shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen maaha taa macnaheedu in waxa weeye midkoodka kale cawradiisa inuu eegaayey yacni marka waxa ma aha oo lagama qaadanayo oo waayo riwaaya lagu soo wariyey inay caaisha tidhi maa ra'aytu minhu walaa ra'a minii anna kama arag bimacnaa xubintiisa taranka isaguna ma arag yacni xubintayda taranka yacni saa marka waxa midkaayana ka kale kama arag ama kama eegin yacni sidaasaa la soo wariyey laakiin tan noocaasi waa daciif siday culamada qaarkood caddeeyeen oo ay sheegeen markaysagaa inaynay asixin caaishana aynay ka sugnayn bale caaisho waxaa la weydiiyey xaafid ibnu xajar iyo albaani iyo waa tilmaamayaan inay asixin waa sheegayaan bal waxaa la weydiiyey caaisha ninku marka zawjadiisa xubinteeda taranka ma eegi karaa markaasaa caaisha waxay tidhi anigiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa weel keliya ka wada maydhan jirnay oo midkaayaba mar derdersan jiray marka la eego su'aasha la weydiiyey jawaabtay ku jawaabtay waxaa laga qaadanayaa inay tilmaamayso inaan dhibi ku sugnayn in midkoodna ka kale cawradiisa inuu eego inaan wax xaraj iyo dhibaato ku sugan aynay jirin waayo maxay u keentay iyadoo su'aasha la weydiiyey su-aashii la weydiiyey inay jawaab u noqonayso ayaa laga qaadanayaa saas aawadeed xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa xadiiskaasi caaisha ee sidaa sheegaya waa nasun fi lmas'ala mas'alada waa ku cad yahay inayna karaahiye ahayn oo dhibi aynay ku sugnayn in midkoodka kale xubintiisa taranka inuu eego zawjayinka isqaba in midkoodna ka kale xubinta taranka uu eego inaan dhibi ku sugnayn karaahiyana aynay ahayn ayay markaa daliil u tahay nasna ku too ku caddahay saas aawadeed baajurigu hadalku odhanaayo isagoo ka soo naqlinaya shaarixa cisaam la yidhaahdo markuu yidhi waxaa laga deliishanayaa in labada ruuxay markaa zawjeenka isqabaa ninkii qofka dumara isqabaa midkoodba ka kale cawradiisa inuu eegi karo wuxuu isagu kaga jawaabay fiihi nadar laakiin fii nadarihi nadar ha yeeshee nadarkiisaa nadar ku sugan yahay saxduna waxay tahay sida marka hore aynu sheegnay oo xaafid ibnu xajar iyo culamo kalena ay tilmaameen waxaa jira haddaba xadiis sheegaaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nahiyey in ninka iyo qofka dumara midkoodna ka kale fadligiisa iyo siyaadada ka hadhay biyuhu ka maydhay siyaadada ka hadhay iyo fadliga ka hadhay inuu ku qubaysto oo ka maydho inta baaqiga ka soo hadhay ee uu markaa yacni intuu ku maydhay mooyaane inta kale xadiis diidayaa jiro sunanka qaarkood soo wariyeen xadiiska caynkaasee sidaa diidaya culamada qaarkood waa quweeyeene waxay culammada qaarkood ay ka qaateen inuu xadiiskanna jawaas faa'iideynaayo xadiiskaa kalena uu faa'iideynayo karahatu tansiih inuu faa'iideynaayo jamcan bayna alxadiisayni si labada xadiis loo kulmiyo si labada xadiis loo kulmiyo xadiiskaa kale ee reebaya odhanaya yacnii waxaa la reebay in midkoodka kale baaqiga ka soo hadhay weelka laga maydhanayaa waa weel af bannaan sida madibadoo kale biyo lagu soo shubay ama wax la mida marka waxaa weeye weelkaa biyaha laga dardarsanaayo ee laga maydhanayo baaqiga ka soo hadhay inuu ka kale ku maydho baa xadiiskaasi reebaya nahyiyaa marka nahyiga waxaa lagu xambaarayaa karahatu tansiih inuu yahay waa shay makruuha oo laga fiican yahay laakiin xaaraan aan ahayn afdalkiiyo wanaaggiina khilaafsan sidii afdal ka ahayd khilaafsan waa makruuh karahatu tansiih kanna waxaa laga qaadanayaa jawaas iyo bannaanaanshaa laga qaadanaya haddii haddaba ishkaal ahaan la yidhaahdo oo haddii yacni karaahiye ay noqotay siduu nebigu u samaynaya calayhi salaatu wasalaam shay karaahiye ah siduu u samaynaya jawaabta su-aashaa laga jawaabayaana waxay noqonaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nisbadiisa karaahiye uma ahayn waayo xukun sharciyuu ku caddaynay xukunka sharciga markuu nebigu caddaynayo calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu ku caddeeyaa odhaah marna wuxuu ku caddeeyaa ficil marka ficilkiisu wuxuu ahaa bayaan sharciyo shareecadii uu dadka gaadhsiinayo u caddaynaayo weeye marka waajib buu gudanayey ila inuu shareecada dadka gaadhsiiyo u caddeeyaa waajib bay ku ahayd marka isaga waxa weeye agtiisa waxay ka ahayd isaga nisbadiisa waxay u heshay qurbo ah oo afdala bay u ahayd waayo waajib buu ku gudanayey laakiin dadka kaley karaahiye u tahay saas aawadeed waatay culamada qaarkood yidhahdeen sida saaxibulmaraaqi wa rubbama yafcalu lilmakruuhi mubayinan anahu litansiihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami lqirab yacni waxaa dhici karta nebigu calayhi salaatu wasalaam shay makruuha inuu sameeyo oo karahatu tansiih ah oo laga fiican yahay inuu sameeyaa laga yaabaa mubayinan annahu litansiihi xaaluu caddaynaayo isagoo yani isagoo caddaynaya inuu nahyigaasi tansiih yahay oo in laga fiican yahay ay tahay fasaara fii jaanibihi min alqurab yacni isaga nisbadiisa waxay noqotay qurbo qurbooyinka ka mid oo rabbi loogu dhowaanayo oo cibaado isaga u ah uu rabbi ugu dhowaanayo waayo waajib buu gudanayaa waajib ayuu gudanayaa oo shareecuu caddaynayaa inuu shareecada caddeeyana waajib bay ku ahayd kannahyi an yushraba min fami lqirab waa sida reebista uu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam ee uu nahiyey in marka laga cabbo qarbaddada afkooda ama naaskooda laga cabbo uu reebay laba xadiis baa soo aroo labaduba saxiixa ku sugan yihiin oo sheegaya naha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an yushraba min fami siqaa iyo inuu nebigu ka cabbay qarbadka naaskiisa inuu markaa laga cabbo oo afka la gashado sidaa lagu cabbo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u nahiyo reebay mar labaadkiina ficil ahaan buu u sameeyey marka reebista uu reebo uu yidhi sidaa hayeelina waxaa laga qaadanaya inay makruuh tahay karaatu tansiih oo laga fiican yahay samaynta uu sameeyeyna waxaa laga qaadanaya jawaas iyo bannaanaanshaa laga qaadanaya haakada wa kaana lahu shacarun fowqa aljummati wa duuna alwafra nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u sugnaaday yacni timo jummadana xagga maxal ahaan ka koreeya wafradana xagga maxal ahaan iyo meel ahaan uga hooseeya yacni timo limma'a baa u sugnaaday oo halkan dhexdhexaadkaa jooga oo yacni markaa ka degay dhegta yacni markaa halka yara uga hoosaysa hoos uga degay laakiin garbaha aan gaadhin bal axaadiista kalena aan aragno xadiiska lix iyo labaatanaad qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa axmed ibnu maniic qaala xadasanaa abulqatani qaala xadasanaa shucbatu can abi isxaaqa can ilbaraa'i bni caazibin qaala kaana rasul llahi sala allahu alayh wasalam marbuucan xadiiskan abi axmed ibnu maniic wuxuu ka mid ahaa a'immadii siqaadda ahaa ee xufaadda ahaa ayuu ka mid ahaa ee axaadiista faraha badan la soo warisay ayuu ka mid ahaa asxaabu alkutubi sittana dhammaan waxbay u wariyeen dhammaan waxbay u wariyeen waa yahay abulqaan waxa weeye waa camr bnu lhaysam azubaydi kunyadiisana abuqaan baa la odhan jiray waa nin saduuqa oo runsheegid badan weeye asxaabu lkutubi sittana dhammaantood waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo adab lmufradka wax ugu wariyey laakiin saxiixa waxba uguma warin saas aawadee cibaarada uu baajuriga odhanayo kharaja lahu sitta waxay noqonaysaa in fiihi nadar oo bukhaari saxiixa uguma warine kitaabu aladaba oo gaar ah kitaabu aladab almufrad aladab almufrad buu ugu wariyey waa yahay marka waa nin siqa weeyi shucba waynu soo marray waa shucbat ibnu alxajaaj abi isxaaq wa abi isxaaq asabiici weeye waxa uu leeyahay xoogaa tadliisu kollay leeyahay oo yacni wakhtiyada qaarkood uu markaa cid xadiis aanu ka maqal oo lafdi muxtamila kaga wariya can oo kale ha yeeshee shucba ka warinaya markuu shucba ka warinayo waxba laguma cilleeyo oo shucbatu ibnuxajaaj wuxuu yidhi saddex tadliiskooda anaa idinkaga fillaaday haddaad saddexdaa aragtaan iyadoo can wax ku weerinaya oo anigu ka soo weriyey ha ka shakinina anaa idinka kaafiyo waxaan hubsaday mid walba inuu ka maqlay ciddaa xadiiska saddexdaa waxaa ka mid ahaa abu isxaaq baa ka mid ahaa abu isxaaq asabiici iyo qataada iyo acmash saddexdaba anaa idinka kaafiye buui saas aawadeed saddexdoodaba hadduu shucba wax ka warinayo waxba laguma cileeyo cancanadooda waxba laguma cileeyo bara ibnu caazib buu ka warinayaa bara ibnu caazib waxauu yidhi kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam marbuucan baciida maa bayna almankibayni ama bucayda maa bayna almankibayni rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray marbuucan mid dhexdhexaaduu ahaan jiray oo mid dheerna ma ahayn oo aad u dheer mid gaabanna ma ahayn ee wuxuu ahaa dhexdhexaad bayna atuuli waalqisar labaduu u dhexeeyey laakiin axaadiista qaar waxay faa'iidaynaysaa ila atuuli aqrab xagga dherarku u dhowaa ya xagga dherarka ayuu u dhowaa baciida maa bayna almankibayni labada garab inta u dhaxaysaa way kala fogayd bucaydana waa loo soo wariyey bitasqiiri yacni markaa waxaway isla macni weeye oo waxaa laga tilmaamayaa qaarkaa sare iyo dhabarka iyo intaa qaarkaa sare inuu u weynaa haddii dhabarku weynaana yacni laabtiisuna inay weyneed oo ballaadhnayd waa laga qaadanaya wa kaanat jummatuhu wa kaanat waxay ahayd jummatuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam timihiisa badane baxay tadribu qaar garaacaya ayay ahayd shaxmata udunayhi yacni labadiisa dhegood dacalka yare ugu hooseeya yacni markaa qaar garaacayay ahayd dee jummadana waxaynu garanaynaa in garbaha ay gaadhaan culammadu waxay dhahay isma diidayaan oo timihii markay badan yihiin way kala dandambeeyaan oo waxaa laga tilmaamayaa qadarka qayb ka midii waxay garaacaysaa garbaha qayb ka midina waxay markaa garaacaysaa iyagoo jummo marka ay yihiin oo qaybi ay garbaha gaadhay ayaa haddana qayb kaloo ka midi ay dhegta halka ugu hoosaysa ay gaadhaysaa oo timihii dee waxaa weeye markay soo daadegaan way kala sarreeyaan qaar baa markaa madaxa bartankooda ka baxay madaxa bartankiisa timaha qaarkood baa ka baxay qaar baa halka dhegaha ku soo dhow ka baxay markaa dee waxa weeye markay wada baxaan way kala dheeraanayaan maaha inay wada siman yihin oo dhammaantood halkan wada gaadhayaane yacni qaarba meel bay joogaan iyagoo jummo ah oo garbaha gaadhaya ayaa haddana qaarkood shaxmatul udunka ay garaacayaan markaa saas aawadeed macnahaasaa lagu xambaaraa walmuraadu anna mucdamaha yasilu ilaa shaxmati udunayhi mucdamkeedaa gaadhayey timaha badankooda shaxmatu udunayhi gaadhayey dhegihiisa halka yare ugu hoosaysa falaa yunaafii ana almustadiqa minha yasilu ila almankibayn ma diidayso inta marka waxa weeye markaa yacni dhuuban ee ka midka ahi waa timihii intii dheeraaday ee marka waxaa dhuuban ee iyagu timihii badnaa aan ahayn inay garbaha gaadhayeen diidi mayso inay garbaha gaadhayeen diidi mayso xadiiskuna waxa weeye waa saxiix weeye waana soo aragnay yacni marka inta kale waa soo aragnay jummadana halkan baa laynoogu sheegay iyo marka axaadiista hadda aynu arki doonno iyo kuwaynu soo aragnayba xadiiska toddobiyo labaatanaad qaala alimaamu tirmidiyu xadasanaa maxamed ibnu bashaarin qaala xadasanaa wahbu bnu jariir ibni xaazimin qaala xadasanii abii can qataada qaala qultu lianasin kayfa kaana shacru rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam maxamed ibnu bashaar horeynu usoo aragnay wahbu ibnu jariir ibnu xaazim waa nin iqa ah asxaabu alkutubi sittana waxbay u weriyeen aabbihiina waxa weeye waa jariir ibnu xaazim weeye isaguna waa nin siqa ah laakiin xadiiskiisa uu qataado ka warinaayo halkanna qataadu ka warinayaaye ayaa culammada qaarkood ay dacfi ku sheegeen oo wax markaa ay yidhaahdeen khusuus yacni nin raawiya oo laga yaabo siqa ah ayaa waxaa dhici karta fii bacdi ruwaati markuu wax ka warinayo in la daciifiyo marka riwaayada qataado wax ka warinayo ayaa akhtaa'i ka soo baxday yacni dabeed markaa khusuuska markaa qataade markuu wax ka warinayaa la daciifiyaa ama dacfi lagu yaro sheegay qadar yar oo dacfi ah maaha dacfi weyn yacni ma aha laakiin sida kale waa nin siqaa weeye waxaana la yidhaahdaa markii dambe waa ikhtilaado ikhtilaad baa ku dhacay laakiin inamadiisa ayaa markaa xaaladdaa ilaaliyey oo waxa weeye geeridiisii sannad ka hor baa ikhtilaadku ku dhacay dabeedna markaa inamadiisaa xijaabay oo dadkii u diiday oo yidhi cid wax ka maqlaysaa ma jirto si axaadiistiisii hore aynay uga kharribmin oo looga daciifinin oo loogu camal falo oo dadku u qaataan oo u xujaystaan oo ajarkiisu u bato samafalay u samafalayaan bay markaa ka ilaaliyeen in markaa waxa weeye wax laga wariyaba xaaladdii u ikhtilaaday dadka ayuu diideen marka wax laga wariyey bacda ikhtilaadihi maba jiraba sidaas aawoodee ikhtilaadkiisa waxba laguma celeeyo waxba laguma celeeyo asxaabu alkutubi asittana waxbay u soo saareen oo dhammaantood waxbay u wariyeen qataada waa qataadatu bnu dicaamata asaduusi weeye waa nin hiqaa oo xujaa weeye asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen qaala qultu lianasin qataada wuxuu idhi anas waxaan ku idhi kayfa kaana shacru rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam sidee bay ahaayeen timihii rasuulku sala allahu aleyh wasalam siday ahaayeen qaala wuxuu yidhi anas lam yakun biljacdi walaa bisabti iyo walaa bisabiti labadaba waa loo dabdiyaa wuxuu idhi lam yakun biljacdi qaar adagoo jurro a may ahayn walaa bisabti ama bisabiti labadaba waa loo xarakeeyaaye ba'da in la hoos dhigiyo in la reebe e yacni kuwa jilicsanna may ahayn waxaa loo jeeda aad umay jilicsanayn ee dhexdhexaad bay ahaayeen xagga jiliica u dhow kaana yablugu shacruhu shaxmata udunayh waxay ahaayeen timihiisu qaar ay gaadhaan shaxmata udunayhi yacnii labadiisa dhegood inta yare ugu hoosaysa carjawdaa yare ugu hoosaysa yacni marka ayay gaadhayeen ayay gaadhayeen marka xadiiskanna waxa weeye waa saxiix weeye bal hadda kanna aan ku darno iyo ka ka dambeeya xadiiska siddeed iyo labaatanaad qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa maxamed ibnu yaxya ibni abi cumar qaala xaddasanaa sufyaan ibnu cuyayna can ibni abi najiix can mujaahidin can ummi haani'in binti abi taalibin qaalat qadima rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam makata qadmatan walahu arbacu khadaa'ir yah almakiy buu idinku dara anaga iguma darin laakiin waxa weeye waa isagu weeye maxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar almakiyu waa nin imaama oo siqa oo xaafida weeye waxaana markaa wax u wariyey yacni muslim iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajah intuba markaysaa waxbay u wariyeen wakhtiyada qaarkood waxaa loo nisbeeyaa awowgii oo ibnu abi cumar baa la yidhahdaa marna aabbihii baa loo nisbeeyaa oo maxamed ibnu yaxya ibni abi cumar ayaa la yidhaahdaa haddaad aragto ibnu abi cumar keliya in la yidhaahdo waxaad garataa in loo jeedo maxamed ibnu yaxya ibni abi cumar isaga in loo jeedo markaasaa u aqoonso oo saa u garo waana inoo keeni doonaa shamaa'ilka laftiisa isagoo tilmaamaya ama ku kaaftoomaya ibnu abi cumar ku kaaftoomaya way ku arki doonnaa marka waxaa loo jeedaa ninkan baa loo jeedaa marka waa nin siqaa oo xaafida weeye sufyaanna waa sufyaan ibnu cuyayna waa imaamkii weynaa ee xaafidka ahaa weeye asxaabuulkutubi sittana wax u wariyeen in yar oo tadliisi waa ku sugnayd laakiin labada sufyaan tadliiskooda waxba laguma cileeyo yacni liqillati tadliisihim wa liimaamatihim tadliiskoodu inuu yaraa daraaddeed ou ahaa shay naadira annaadiru laa xukma lah iyo a'immada ay ahaayeen imaamyo waaweyn ay ahaayeen daraaddeed waxba laguma cileeyo waxay ka mid yihiin miman ikhtafara ala'immatu cancanatahum ama tadliisahum way tadliiskooda a'immadu ay marka waxa weeye iska dhaafeen ayna waxba ku cilaynin noocaas weeye ibn abi najiix ayuu ka sii warinayaa sufyaan ibn abi najiix waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibna abi najiix abi najiixna yasaar baa magaciisa la odhan jiray marka wuxuu ahaa nin siqa ah ayuu ahaa asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen laakiin marmarka qaarkood buu markaa tadliis samayn jiray saas aawoodee xaafid ibnu xajar wuxuu ley rubbama dallas marka tadliisku hadduu yar yahay waa iska sahlan yahay mujaahid ayuu markaa ka warinayaa waa mujaahid ibnu jabrin waa imaamkii markaa weynaa weeye waa nin siqa ah oo imaamna fi tafsiir ah waa kii yidhi ibnu cabbaas waxaan ku akhriyay qur'aanka min faatixatii ilaa khaatimati faatixadiisa laga soo bilaabo ilaa khaatimadiisa laga gaadhayo saddex goor baan ku akhriyay anoo aayad walba weydiinayo marka waa imaam fi tafsiir saas aawadeed sufyaan wuxuu odhan jiray idaa ja'aka atafsiiru can mujaahidin faxasbuk tafsiir hadduu mujaahid kaaga yimaado isagaa kugu filan isaga ayaa kugu filan asxaabu alkutubi sittana waxbay u soo saareen oo u soo wariyeen mujaahid waxaanu dhintay baa la yidhi isagoo yacni sujuudsan buu dhintay isagoo sujuudsan ayuu dhintay baa la yidhi ummu haani buu ka warinayaa waa ummu haani binta abi aalib yacni ummu haani iyo cali bna abi aalib waxay ahaayeen walaalo shaqiiqaana bay ahaayeen oo isku aabba iyo isku hooyo ah marka cali bay la walaal ahayd magaceedana waxaa la odhan jiray faakhita waxaa kaloo la yidhi caatika ayaa la odhan jirayna waa la yidhi bacdi kale waxaa yidhaha hindaa la odhan jiray laakiin waxay hormariyaan faakhita in la odhan jiray bay hormariyaan marka maalintii fatxu makka ayaa nin dumaashigeeda oo gaaladii ka mida ayay magan gelisay markaasaa cali ibnu abi aalib baa wuxuu yidhi waa dilayaa nadaa wax magan gelin karaa iyadoo ka cabanaysaa walaalkeed ka cabanaysa ayay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam dabeedna waxay tihi nin baan magan geliyey ina abi aalibna wuxuu leeyahay cadhaday ka cadhaysantahay magiciisa may sheegin ina abi aalibna wuxuu leeyahay waa dilayaa markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajarnaa man ajarti yaa umma haani ajarnaa man ajarti yaa umma haani ciddaad magangelisay waa magangelinnay yacni waa magan gashan tahay ciddina waxba yeeli mayso waa yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar buu u khidbeeyey oo doonay marka inuu guursadaba dabeed yada ayaa cudurdaaratay dabeedna nebigu waa u cudurdaaray qaalat waxay tidhi qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxay tidhi rasuulkii ilaahay calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yimi makkata maka ayuu yimi qadmatan imaatin hal mara ayuu yimi qadma waxa weeye waxaa loo jeedaa imaatin hal mara laga tilmaamaya waa masdaru mara yacni facla yacni waxaa loo jeedaa in marnimo laga tilmaamayo waa imaatin hal mar ah markaanuu masdarka asaalatan aanu ku iman facla ayaa lagu keenaa wasniga facla marnimada inuu faa'iideynayo walahu arbacu khadaa'ir wuxuu yimi maka imaatin hal mar ah walahu walxaal lahu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u sugnaaday arbacu khadaa'ir afar marka waxa weyaan yacni tidic ama afar rablo oo marka waxa weye timihiisa ah ay u sugnaadeen alkhadaa'ir wa jamcu khadiira waa timaha marka isku soohan weeyi marka afar markaa madax bay isugu soohnaayeen timuhu intay baxeen ayaa marka waxa weeye waxay ahaayeen afar rabloay ahaayeen oo markaa qaar weliba gaar isku soohnaayeen yacnii caadadii carabtay ahayd timaha insaa loola baxo wakhtiyada qaarkoodna haddii la doono rablo laga dhigo oo laysku waxaweeye markaa laysku sooho yacni markaa saas yadii waxay ahayd min caadaati alcarab ayay markaa ka mid ahayd waa inoo iman doontaa arbacu dafaa'ir xadiiska sheegayaana waa inoo iman doonaa aakhirka baabka xadiiska ugu dambeeyuu ku iman doonaa xadiiskan waxaa soo wariyey tirmidi abu daawuud iyo ibnu maajah baa soo wariyey xaafid ibnu xajarna waa taxsiiniyey sanadkiisa oo waxau ihi waa xasan wakadalika sheekh albaanina waa saxiixinaya sheekh albaanina waa saxiixinayaa waxaa laga qaadanayaa oo xadiiska laga daliishanayaa timaha nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu la bixi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam sida qaalibka ah wakhtiyada qaarkoodna uu rablayn jiray oo marka waxa weeye yacni iyagoo weyn oo markaa waxaweyaan yacni uu isku soohay wakhtiyada qaarkoodna inuu sidaa ku samayn jiray ayaa waxaweye laga qaataa nebigu calayhi salaatu wasalaam marar kale waa yimi maka laakiin markan yacni xaalkan baa qaydaya walahu arbacu khadaa'ir oo waxay noqonaysaa xaaluu sidan yahay buu imaatin hal mara yimi laakiin xaaladihii kale arbacu khadaa'ir ma lahayn imaatinno kale ila waa yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam ama ha soo cumraysto ama ha soo xajiyo tanna waxay ahayd maalintii fatxu makka ayay ahayd maalintii fatxu makka ayay ahayd waana dee dagaal baa maalinta ay u yimaadeen si ay markaa magaalada si ay magaalada maka u furtaan bay u yimaadeen marka timihii waxa weeye maadaama ay dheeraayeen si aynay marka waxa u mashquulin ama marka waxaweye marba dee aynay wejigaya uga soo dhicin ayuu marka waxaweeye isku yara soohay markaasuu afar rable afar rablo ka dhigay taasna waxay culamada qaarkood ka qaateen timaha soohidda laysku soo hayo in waxaweeye markaa la samayn karo oo aynay markaysagaa dumarku aynay la gaar ahayn ayay markaa ka qaateen bal aan aragno axaadiista kale xadiiska sagaal iyo labaatanaad qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa suwayd bnu nasrin qaala xaddasanaa cabdullahi bn mubaarak can macmarin can saabitin ilbunaaniyi can anasin ana shacra rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam kaana ilaa ansaafi udunayh suwayd ibnu nasrin waa nin hiqaa weeye tirmidi iyo nasaa'i baa wax weriyey laqabna waa lahaayo waxaa la odhan jiray ashaah baa la odhan jiray ashaahna macnaheedu luqada farisiga waxay ku ahayd boqor melik bay la macno ahayd boqor bay marka ahayd marka laqabkaasaa loogu yeedhi jiray yacni ama lagu laqabi jiray cabdullahi mubaarak waa imaamkii weynaa oo waxa weeye markaa yacni xaafidka ahaa siqada ahaa faqiiha ahaa yacni mujaahidka ahaa deeqsiga ahaa waxaa la yidhaha jumica lahu alkhayr khayr oo dhan baa loo kulmiyaa la yidhi sannadna waa jihaadi jiray sannadna waa xajin jiray xagga kalena caalim buu ahaa caalim ayuu ahaa waa cibaado badnaa deeqsi buu ahaa marka khayr oo dhan baa loo kulmiyey asxaabuulkutubi sittana waxbay weriyeen almubaarak ra'da hoos dhigan waa kor dhigan tahay macmar waa macmar ibnu raashid albasri waa nin siqo oo xujaa weeye asxaabuulkutubi sittana waxbay weriyeen asalkiisu basri buu ahaa laakiin berigii dambe yeman buu degey yeman ayuu degey oo reer yeman buu soo booqday markaasaa cilmigiisi ay ka yaabeen dabeedna waxay is yidhaahdeen yaanu idinka tegin ama ha idinku soo noqnoqdo markaasay dabeedna yacni qof dumara u guuriyeen markaasaa dabeedna marka halkaasna yacni yeman yacni marka cilmi badan lagaga qaatay cilmi badan ayaa lagaga qaatay haabit waa haabit albunaani waa haabit ibnu aslam albunaani waa nin siqaa asxaabu lkutubi sittana waxbay weriyeen culamada qaarkood waxay odhan jireen haabitun kasmihii haabit haabit sida magiciisu haabit u yahay uu haabit u yahay magiciisu waa maxay waa haabit waa mid sugan waa kasmihii haabitun magiciisu la mid yahay saasay odhan jireen marka waa raawiyatu anas weeye xadiiskani waxaweye waa saxiix muslimna saxiixa waa ku soo wariyey can anasin ana shacra rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam kaana ilaa ansaafi udnayh anas wuxuu sheegay ana shacra rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam intimihii rasuulku kaana uu ahaa ilaa ansaafi udnayhi labadiisa dhegood dhexdooda ilaa laga gaadhaayo ilaa halkaas inuu ahaa ilaa halkaa inuu ahaa marka waa xadiis kaleenu sheegayna ansaafa udnayhi sheegayey yacni kan weeye marka axaadiistaasi calaa kulli xaal isma diidana axaadiistaas waxaa laga tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu axwaal ayuu marayey yacni awqaadda qaarkood timaha wuu xiiri jiray wakhtigu xiiri jirayna waxay ahayd wakhtiyada nusugyada isagaa nusug aan joogin xaj ama cumro inuu timaha xiiray lama soo rarin inuu timaha xiiray wakhti aan nusug ahayn lama soo rarin ama xaj ama cumra ayuu ku xiiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanuu nebigu yacni ahaa mid timaha markaas sii daayey ayuu ahaa timihii mar intay baxaan ayay waxay gaadhayeen yacni dhegaha caaradooday gaadhayeen yacni markaa waxaa halkaa yara uga hoosaysay gaadhayeen mar way sii badanayeen oo hoos bay uga degayeen mar waa sii badanayeen oo garbahay gaadhayeen marna intay sii bataan ayay garbaha gaadhayeen marka waxaa weeye axwaasha marba xaaladdii ay ku arkeen saxaabadu ay sifaynayeen mar keliyana waa dhici kartaa timihii inay dee raqama noqdaan oo qaybina garbaha gaadho qaybina marka waxaa dhegaha caaradooda gaadho halka ugu hoosaysa dhegaha qaybina ka daadegto qaybina garbaha gaadho yacni marka mar keliyana intaaba inay maraan waa dhacdaa axwaal kala duwan iyo xaalado kala duwanba marba mid iyo sifadooda inay si noqoto oo mar wafro noqdaan oo mar jummo noqdaan oo mar limo noqdaan sidaas iyada bay marka u jirtay marka sidaas aawoodee axaadiistan iscaaridi mayso waxay noqonaysaa in axwaal kala duwan lagu xambaaro ayay noqonaysaa timahana waxa weeye haddii marka waxa weeye ruuxu ka shaqaynayo inuu marka waxa weeye sharfo marka yacni feedho ilaaliyo oo subko markaysaga weeyaan baabka tarajulkaynu taa ku arki doonnaa baabka kan inoogu xiga oo feedhista timaha ku saabsan ayaynu ku arki doonnaa sida la samaynayana miyaa la sii daynayaa mise waxa weye waa la kala rogayaa taana xadiiskan soo socda ayaa ka warramaya marka insha allahu tacaala xadiiskaas aynu kaga hadli doonnaa aynu marka waxa weye taasna ku sheegi doonnaa marka halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk